رحمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح هو جرح قديم طالما تألمت الأمة منه كثيرا هو جرح لا يضمده إلا الأبطال البوافل فهل من مجيب فهل من مجيب فهل من مجيب جرح لأمتنا ما زال يدميها
xilli ay dowladda talyaaniga ah ku dadaalayso in ay makaano ku yeelato waxa loogu yeero hay-adaha dawliga ah ee adduunka iyo in ay magaceeda u samayso tacriifaad si uun u qurxoon waxaa caqabadda koowaad ku noqday islamarkaana ku horgudban sooyaalkeeda gumaysi iyo duulaannadii gurnacnaa ee ay qarni ka hor ku qabsatay dalal badan oo afrikaan ah iyo kuwo kale oo dhaca qaaradda aasiya kuwaasi oo ay ka geysatay gaboodfallo badan oo insaaniyadda ka dhan ah talyaaniga ayaa ku takrifalay dalal badan oo afrikaan ah isagoona gumaysi ku qabsaday waxa uuna iskaga soo ruqaansaday isagoo safaxaad dhiigdaadin ah ku biiriyey diiwaanka taariikhdiisa taasi oo ilaa maanta ka muuqata wacyiga iyo habfakarka qowmiga ah ee talyaaniga oo ay dadkiisa ku caanbaxeen soo galootin caybka iyo faquuqa ka dhanka ah dadkaanan talyaaniga ahayn
يا من إليك سرى خير الأنام وقد كافاك مقدمه فخرا وتنويها جرح لأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها qarnigii sagaaliyo tobnaad ayay ahayd markii ugu horreysay ee dowladdan yurubiyaanka ah ay u qalab qaadato in ay samaysato imberaatoriyad gumaysi iyadoona istustay in ay gumaysato qaar ka mid ah dalalka afrika iyo aasiya kuwooda ka soo haray dhulboobkii ay ku qabsadeen labada qaarad awoodihii kale ee ka soo jeeday qaaradda yurub gumaysigu dowladda talyaaniga ahi ogamuusan dhignayn keliya wasiile ay ku baadigoobaysay il hantiyeed iyo dhaqaale dabiici ah balse waxa uu qayb aanan qaybsamin ka ahaa ahdaaftii ay lahayd imberaatoriyadii talyaaniga ee xilligaasi jirtay iyadoona ku dadaalaysay in ay samaysato mustacmaraad si ay ola baratanto dowladihii kale ee yurub oo markaasi talyaaniga u arkayey midka ugu saameynta yarqaaradda nidaamyadii waxbarasho iyo wasaa'ishii warbaahineed ee xilligaasi ka jirtay gudaha talyaaniga gacantana oogu jirtay dowladdii faashiga ahayd ayaa kaalin ra'iisi ah ka ciyaartay buunbuuninta fikraddii gumaysi ee talyaaniga iyagoona afrika oo hodan ku ahayd wax soo saarka dabiiciga ah miiska soo saartay taasi oo ay ku tilmaameen in talyaaniga ay u horseedi karto xadaarad ay xilligaasi ku taamaysay rooma warbaahintii talyaaniga ee xilligaasi ayaa qaaradda afrika u samaysay suurad ah in ay tahay mid dib dhacsan afrikaankuna ay yihiin kuwo reemii ah oo aanan waxba ka fahmaynin horumarka iyo xadaaradda arrintan ayaana dowladdii faashiga ahayd ku dhiirigelisay in ay gumaysi la soo damacdo dalal badan oo afrikaan ah taariikhyahanada ayaa sheegay in isballaarinta gumaysi ee talyaaniga ay bilaabatay dabayaaqadii qarnigii sagaaliyo tobnaad ee miilaadiyada iyadoona kolkaasi qabsatay qaybo ka mid ah geeska afrika oo ka mid ah mandiqadaha ugu muhiimsan marka la joogo qaaradda madow sannadkii kun sideed boqol siddeetan iyo sagaalkii ayayna rooma iyo ciidankeeda soo caga dhigteen dalka eritariya kadibna waxa uu talyaaniga isku ballaariyey dhulka soomaaliya labadan dal ayaana loogu yeeri jiray dhulka talyaaniga ee geeska afrika kun sideed boqol sagaashan iyo lixdii ciidanka gumaystaha ahaa ee talyaaniga ayaa hunguriyeeyey dhulka xabashida ama ethoobiya iyagoona dagaal ku qaaday magaalooyinkii xabashida balse ciidamadii talyaaniga ayaa guuldarro dhabarka loo soo saaray ilaa sannadkii kun sagaal boqol soddon iyo shantii ay ciidamada talyaaniga mar kale duulaan gumaysi ku qaadeen mantiqada buuraleyda ah ee ethoobiya kolkaasi oo aysan dulleeyeen ciidankii ethoobiya gumaysina ay ku qabsadeen dalkooda rabitaankii gumaysi ee talyaaniga ayaa si muuqata bannaanka u yimid kadib markii uu liibiya ku duulay kun sagaal boqol koob iyo tobankii kolkaasi oo ay liibiya ku naaloonaysay xukunkii khilaafadii muslimiinta ee cuhmaaniyiinta الاستعمار الإيطالي لليبيا مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ضعفت الدولة العثمانية وبدأت تفقد الأقاليم التابعة لها دخلت إيطاليا على خط المنافسة محاولة مد نفوذها إلى أفريقيا مهدت إيطاليا لتدخلها في ليبيا بعدة إجراءات كان منها افتتاح المدارس الإيطالية في طرابلس الغرب وإرسال المبشرين
dowladda faashiga ah ee talyaaniga ayaana noqotay dowladdii ugu horreysay ee taariikhda bashariyadda adeegsata gantaallada laga soo baray gantaallo diyaaradaha islamarkaana lagu baabi'iyo dadka marasta ah duqayntii diyaaradeed ee ugu horreysay ayaana magaalada taraabulis ee dalka liibiya ka dhacday bishii noofembar sannadkii kun sagaal boqol kow iyo tobankii taasi oo ay geysatay diyaarad talyaani ah oo uu duuliye ka ahaa askari lagu magacaabi jiray jolio jaafuuti askariga talyaaniga ah ee duuliyaha ka ahaa diyaaradda duqaynta geysatay ee joolyo jaafuuti ayaa gantaallada ku riday amar rasmi ah oo oga yimid aabihiis dhanka kalena ahaa taliyihiisii ciidan kaasi oo jaafuuti u soo qoray fariin ahayd maanta waxaan go'aansaday in aan banbaanooyin ka tuurno diyaaradda si aan u baabi'inno muslimiinta waxaana aad ugu farxi doonaa in aan daawado muslimiinta oo le'anaya jaafuuti ayaa afar gantaal ku garaacay xaafadda cayn zahrah oo dhacda koonfurta taraabulis balse ma jirin khasaare muuqday oo ay geysteen gantaalladaasi astaanta u ahaa cadaawadda talyaaniga ee ka dhanka ah muslimiinta waxa ayna tooshka ku qabteen ahmiyadda dagaalada hawada iyagoona albaabka u furay horumarinta siraacaadka diyaaradaha gumaysiga talyaaniga ee dhulalka muslimiinta iyo dalalka afrika ayaa la gooni noqday arrimo badan oo uu kaga socnaa dowladihii kale ee gumaystayaasha ahaa sida in uu ciidamo badan oo kuwiisa ah usoo diri jiray mustacmaraadkiisa iyo qamcin iyo caburin xaddhaaf ah oo ciidanka xukuumadda rooma kula kici jireen shacabka masaakiinta ah ee gumaysigooda ku hoos jiray talyaaniga ayaana khasaaray galaangalkiisii gumaysi ee geeska afrika sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo kowdii halka uu liibiyana iskaga soo ruqaansaday taariikhdu markay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii dowladda talyaaniga ah ee ka soo jeeda yurub ayaa intii ay ku sugneed labada cirif ee qaaradda afrika waxa ay ku kacday gabood fallo badan iyo jaraa'im dhiigdaadin ah oo ay kula kacday dadkii marasta ahaa islamarkaana sacaboolayda ahaa ee xaqa u lahaa dalalkii uu talyaaniga dheefsanayay hantidooda uuna dhoofsanayay kheyraadkooda جراح أحبتي في الأرض تبعث عاصف الفكر haddii aynu ku horrayno dalka liibiya gaboodfalladii uu talyaaniga u geystay dadkii muslimiinta ahaa ayay masaadiir badan oo akaademig ah waxa ay ku tilmaameen isirsifeen iyo gumaad wadareed talyaaniga ayaana baabi'iyey siddeetan iyo saddex kun oo muslimiinta liibiya ah isagoona saxraha ballaaran ee dalka liibiya ku barakiciyey boqol iyo toban kun oo qoys kuwaasi oo lixdan kun oo ka mid ah ay u geeriyoodeen sababo ku aadan gaajo iyo haraadka saxraha fatradii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo soddonkii ilaa kun sagaal boqol soddon iyo kowdii xoogaga talyaaniga ayaa xamlo ballaaran oo qamcin ah ku qaaday dadka reer liibiya baarayaasha reer liibiya ayaana tilmaamaya in xilligaasi ay ciidankii talyaaniga laayeen kalabar dadka reer liibiya
هل يبقى هنا صبر لذي صبر أحقا أن سيف الحقد تشهره يد الكفر وأن دماء إخواني على طرقاتهم تجري inkastoo ay isweedaarsan tahay tirada rasmiga ah ee taariikhyahanadu tibaaxayaan in laga laayay shacabka muslimka ah ee reer liibiya haddana waxaa jira hal mabda' oo ay masaadiirta oo dhan ka wada socdaan kaasi oo ah in dowladda talyaaniga ay dalka liibiya ka geysatay gumaad wadareed ayna baabi'isay kumannaan dad masaakiin ah oo aanan waxba galabsan dhulka xabashidana talyaaniga ayaa ka geystay gaboodfallo laayaan ah oo lagula kacay dadka ethoobiyaanka ah dagaalkii labaad ee kun sagaal boqol soddon iyo shantii dhex maray ciidamadii gumaysidoonka ahaa ee talyaaniga iyo kuwii ethoobiya ayay xukuumadda rooma adeegsatay hubka kiimikaalka ah ee wax gumaada iyadoona la beegsatay dad shacab ah oo aanan waxba galabsan islamarkaana aan dagaal kula jirin sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo toddobadiina xoogagii talyaaniga ahaa ayaa laayay ku dhowaad soddon kun oo ethoobiyaan ah kuwaasi oo degganaa magaalada xilligan caasimadda ah ee adis ababa weliba hal maalin iyagoo kolkaasi u argudayay sargaal talyaani ah oo lagu dilay ethoobiya taariikhyahanada ayaana sheega in dadkii maalintaasi la dilay ay ahaayeen boqolkiiba labaatan wadarta guud dadkii degganaa magaalada balse dowladda talyaaniga ayaa adduunka ka qarisay falalkeedan foosha xun iyo jaraa'imteedan ka dhanka ah insaaniyadda ay reer galbeedka ku wardiyaan aqoon-yahanada ayaana sida ay sheegayaan xukuumadda rooma ayaa baabi'isay caddeen weliba oo ka marag kici lahayd gumaadkeeda jamaaciga ahaa iyadoona xarumaha lagu keediyo xogta ee talyaaniga ay xirnaayeen muddo dhowr caqdi ah kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida muddo dhowr toban sanaale ah dowladda talyaaniga ah ma qiran falalkeeda bahalnimo ee qaaradda afrika iyo in ay dadkii afrikaanka ahaa ee waayahaasi u adeegsatay hubka kiimikaalka ah ee waxgumaada iska baddaa inay ka cudur daarato ee ilaa laga soo gaaray sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kolkaasi oo madaxweynihii talyaaniga ee xilligaasi oscar luuji booqasho uu ku tegay ethoobiya ku sheegay in uu ka xun yahay duulaankii gumaysiyey uu ethoobiya ku soo qaaday dalkiisa xukuumadda rooma ayaana ilaa maanta aanan qiran gumaad wadareedyadii ay ka geysatay dalka muslimka ah ee liibiya iyadoo weliba ku dadaalaysa sidii ay ku qarin lahayd xaqaa'iqda gaboodfalladeeda isla markaana ay oga dhaqi lahayd sooyaalkeeda uu ku suntan yahay daadinta dhiigga abriyada iyadoo intan oo xaqaa'iq ah iyo kuwo ka sii badan oo ku aadan gumaysiga talyaaniga ahi jiraan haddana xukuumadda rooma oo kaashanaysa afmiinshaarayaal iskugu jira aqoon-yahanno iyo saxafiyiin ayaa waxa ay ku dadaalaysaa in ay suuraddeeda xaqiiqada ahi beddesho islamarkaana ay gumaysigeedii afrika ka dhigto arrin kudayasho mudan oo rooma ayaa isku tilmaamaysa in joogitaankeeda afrika uu ka dhignaa mid faa'iido u leh dadka afrikaanka ah islamarkaana ay iyagu bareen macnaha horumarka iyo xadaaradda بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عم البلاد أقاصيها ودمها